somalilan ayaa waxaa iska diiday dalab uga yimid dowladda kenya khaasatan wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka kenya oo ku aadanaa in somalilan ay kenya ku garabsiiso kiiska dacwadda badda ee kala dhexeeya soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda waddanka kenya ee ay maamusho haweenayda lagu magacaabo muniika juuma ayaa waxa ay warqad codsi ah u dirtay wasaaradda arrimaha dibadda somalilan warqadaasi oo lasii marsiiyey qunsuliyadda ay dowladda kenya ku leedahay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan warqadda ay dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka kenya ayaa la sheegay in ay gaartay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaana warqadda looga codsaday somalilan in ay ka qayb qaadato loolanka ay dowladda kenya kula jirto soomaaliya ee ku aadan xiisada dhinaca badda ee ka dhexaysa labada dal si ay kenya ugu guulaysato qayb ka mida biyaha soomaaliya oo ay sheeganayso dacwadeeduna ay taallo maxkamadda cadaaladda adduunka i c j kenya waxa ay ka dalbatay somalilan in ay ku garabsiiso kiiska dacwadda badda si ay ugu guulaysato kiiskaasi oo dhowaan loo ballansan yahay inay go-aan ka gaarto maxkamadda cadaaladda adduunka i c j waxa ay dowladda kenya sheegtay in haddii somalilan ay garab istaagto ayna ku guulaysato kiiska dacwadda badda ee kala dhexeeya soomaaliya inay abaalmarin doonto xiriir wanaagsanna ay la yeelan doonto somalilan una aqoonsan doonto dalka madax bannaan soomaaliya inteeda kale hase yeeshee somalilan waxa ay iska diiday dalabka uga yimid dowladda kenya ee ku aadan inay ku garabsiiso inay boobto qayb ka mida biyaha soomaaliya sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa u sheegay garaa t v in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wasiirka arrimaha dibadda somalilan ay arrinkan ka wada hadleen islamarkaana madaxweyne biixi uu ka biyadiiday dalabka dowladda kenya ee ku aadan in lagu garabsiiyo xiisada dhinaca badda ee kala dhexaysa soomaaliya sarkaalku waxa uu sheegay in madaxda somalilan ay isla qaateen in aan marnaba dowladda kenya lagu garab istaagin inay si sharci darraa ku qaadato qayb ka mida biyaha soomaaliya somalilan ayaa waxay u dirtay dowladda kenya jawaab ka duwan tii ay filaysay oo ahayd in somalilan ay ku garabsiin doonto kiiska kala dhexeeya soomaaliya waxa ay xukuumadda somalilan ee fadhigeedu yahay magaalada hargeysa ay sheegtay in keliya ay iyaga iyo soomaaliya ku kala aragti duwan yihiin dhinaca siyaasadda balse aysan marnaba somalilan diyaar u ahayn in soomaaliya ay cadowgeeda kusoo hogaamiso islamarkaana ay dowladda kenya ku garabsiiso inay si sharci darraa ku qaadato qayb ka mida biyaha somalilan waxa ay sheegtay in weli aanay kala bixin soomaaliya islamarkaana uu waajib ka saaran yahay difaaca badda iyo beriga soomaaliyeed dowladda kenya ayaa aad uga xumaatay jawaabta uga timid magaalada hargeysa ee ah in xukuumadda hargeysa aysan diyaar u ahayn in dowladda kenya ay ku garabsiiso xiisada dhinaca badda ee kala dhexaysa soomaaliya dowladda kenya ayaa waxa ay juhdi kasta ku bixisay sidii ay u hakin lahayd kiiska dacwadda badda ee kala dhexeeya soomaaliya waxaana dhowr tallaabo oo ay qaaday dowladda kenya ay ku soo dhammaadeen guuldarro iyo wejigabax ay la kulantay xukuumadda nairobi